galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybtaad soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah shan iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyey ee muranka muddada soo jiitamayay ee hareeyay hanaanka qabashada doorashada soomaaliya warbahasha dhulka dhiga guddiyada ha laga heshiiyo habraac ha laga heshiiyo doorasho dalka ha laga wada qabto laysu yimaado waxa weye taas weye waxaan ku baaqaynaay doorasho wax dhexda la dhigaayo iyo wax dhexda dhigmo iyo wax dhexdhexaad la yidhaahdo midna ma jirto doorashada waxaa waajib ah inay qabato dowladda waxa noo muuqda waxa waaye horta annaga waxa noo muuqda waa khilaafkaa jira khilaafkaana in laga heshiin karo ayaa noo muuqata marka ugu koobaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan ayax dhibaato ba'an ku haya beeralayda gobolka bakool umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay akhriso caashi ibraahim aadan
jamhuuriyiinta aqalka wakiilada maraykanka ayaa hor istaagay iskuday ay dimuqraadiyiintu sameeyeen khamiistii si ay u meelmariyaan dalabka madaxweyne donald trump ee ah bixinta laba kun oo dollar oo la siiyo malaayiin maraykan ah oo si xun ay u saamaysay faafidda cudurka coronavirus ee maraykanka galinkii dambe ee talaadadii ayaa madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaanayo waxa uu dalbaday in la kordhiyo lacagta tooska ah ee lixda boqol ee dollar ah in laga dhigo ilaa laba kun ee shakhsiyaadka iyo afar kun oo dollar oo loogu talagalay lamaanayaasha in kasta oo xisbiga mucaaradka uu si weyn uga soo horjeeday arrintaasi khamiistii ayaa hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga aqalka ee steny hoyer waxa uu doonayay oggolaansho loo dhan yahay ee soo jeedinta trump ee xubnaha aqalka laakiin hogaamiyaha aqalka ee jamhuuriga kevin macarthy ayaa diiday ansixinta waxaana uu soo afjaray fadhi aan caadi ahayn oo labaiyo toban daqiiqo ah oo loogu talagalay howshan trump waxa uu soo jeediyey talaadadii inuusan saxiixi doonin sharci sagaal boqol oo bilyan oo gargaara deg deg ah oo covid sagaaliyo toban ah haddii aysan sharci dejiyaashu ansixinin lacag bixinno badan hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka mitch mcconnell iyo xubnaha kale ee xisbiga jamhuuriga aqalka sanadka ayaa kasoo horjeeda jeegaga lacageed ee labada kun ee dollar ah iyagoo sheegay inay yihiin kuwo aad qaali u ah islamarkaana si liidata loo bartilmaameedsaday kuuriyada koofureed jabaan iyo indonesiya ayaa diiwaan geliyey korarka maalinlaha ah ee ugu badan ee kaysaska coronavirus jimcahan iyada oo mawjad saddexaad oo covid sagaaliyo toban ay ku dhufatay wadamadan kuuriyada koofureed toddobaatan boqolkiiba in ka badan kun iyo labada boqol ee kaysaska cusub ee laga helay ayaa waxa ay si weyn uga jiraan caasimada sool halkaas oo kalabar laba iyo kontonka milyan ee qof ee dalka ku nool ay degan yihiin jabaan gudaheeda ayaa sideed boqol sideetan iyo afar xaaladood laga soo sheegay jimcahan wadanka oo dhan caasimada tokiyo waxaa ka jira tirada ugu badan ee infekshanada indonesiya ayaa soo warisay korarkeedii ugu weynaa maalin kasta ee dhimashada iyada oo ay ka dhaceen laba boqol konton iyo sideeda dhimasho ah iyo toddoba kun laba boqol konton iyo sagaal oo caabuqan ah taasoo ka dhigaysa tirada guud ee wadanka ee inta u dhimatay xanuunka covid sagaal iyo toban labaatan kun sideed boqol afartan iyo toddoba iyo toddoba boqol oo kun iyo sagaashan iyo toddobo kays oo dalku leeyahay guud ahaan khamiistii ayaa mexico waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyey ee latiin america ee soo bandhigay tallaalka covid sagaal iyo toban kaasoo rajo u soo bandhigaya qaran ay aafada cudurkan ugu dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof sidoo kale khamiistii ayaa costarica waxa ay isu diyaarinaysay in ay ku tallaasho laba qof oo waayeelah guri ku dhow san hose halka argentina ay heshay qiyaastii saddex boqol oo kun oo ah tallaalka ruushka ee spatnik v maraykanku waxa uu ku dhow yahay inuu dhammaystiro toddobaadkiisii labaad ee tallaalka ee qiyaastii hal milyan oo tallaal ah kaasoo inta badan la siiyey shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka waayeelka ah ee deggan guryaha daryeelka maxkamad ku taalla koonfurta gobolka siin ee dalka bakistan ayaa maamulka ku amartay khamiistii inay si deg dega u sii daayaan muwaadin british ah oo lagu helay dilkii saxafiga maraykanka ahaa ee daniel berel ee sanadkii laba kun iyo labo xukunka maalintii khamiista ee maxkamadda sare ee magaalada karaji ee xarunta gobolka ayaa si kumeel gaar ah u baajisay amarka kumeel gaarka ah ee ka hor istaagay axmed cumar sheekh oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka ingiriiska inuu xabsiga ka baxo tan iyo markii isla maxkamadda ay burisay xukunkiisii dil ee loo haystay siddeed bilood ka hor xukunkii bishii abril ee sanadkan ayaa waxa uu xukunkii sheekha u bedelay toddoba sano oo xariga oo keliya oo uu ku mutaystay inuu geystay afduubka oo keliya kaas oo u oggolaanaya in la sii daayiyo wakhtiga loo qabtay saddex nin oo kale oo sidoo kale lagu helay kayskan islamarkaana ay isla maxkamaddani ku xukuntay xabsi daa'in siddeed iyo toban sano ah ayaa la sii daayey mas-uuliyiinta bakistan ayaa si deg deg ah ugu dhaqaaqay inay joojiyaan sii daynta afartan nin iyaga oo u sababaynaya walaacyada la xidhiira xagga ammaanka bulshada sharci inta badan loo adeegsado kaysaska sare si wakhti loogu helo in dacwad oogayaasha ay racfaan ku qaataan
aad bay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo warkii caalamka inoo akhrinaysay halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku horreynee dalagii ku yaalay beeraha magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxaa baabi'iyey hirar ayax ah taasoo beeralayda ku abuurtay walaac xoogan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada ayaxa ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo wax soo saarka dadka gobolkaasi wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhaba dhulbeereed baaxad leh oo ku yaala gobolka bakool ayuu ku degay cayax raxan-raxan u socda kaasoo baabi'iyey dalagyo fara badan oo beeraha ku yaalay isku duwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed axmed ayaa sheegay in anyaxa uu baabi'iyey xilligan dhulbeereed gaaraya in ka badan afartan kilomitir oo dalagyo masaga galley digir u badan ay ku beernaayeen walaashaata aragaasan beerolunki habbay salwaali tan hooseen isakudurama digirtii waas yalwaali sanadkii hadda ilaana deerti hor deertie beerolii buqahay oo maaldahaada leekadaafna haddana sidii weelohay ilaa afartu iyo shan kilomitir ini usaata geedhi deginyi un ulkaas hata sahankiseeni sidoolayna isli'eyi dhulka kiifooga baabuurka korkoro ka shagdildi dhiigaw kan kala geedo fuulo
gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool mustaf aadan ayaa isna caddeeyey in shacabka degmada xudur oo go-doon ku jiray haddana ay la soo daristay beerahooda dhibaato kale oo anyaxa uu sababay taasi oo uu ka baabi'iyey dalagyadii ku beernaa shacabkii oo beerogay ayaha kukudegiya unu naftaana dhahgalnay si siinbaragaasan dhibwiinga jare taneegyada aagaga aagaga iyo mayleerhaaye walkasta walgaraahay lambolaysuunay weeladurata wal uumiyohay maylana baheedo internationalkio lokolka walib odsadaana intay shacabkan lahadeera si loogi degmada hortaba goodoonka jarti goodoonka sugahay hatana wali kale ilaahay kala sheenahe ayaha kale ilaahay ka dari maylanaba dhiba jara gobolkun siisiin baraga haytan walaun hata nuwa maamulena shacabka ataanka dhahagalni wala intiun hindhoogana ka aragno fadaani siin baraga haytan sawurshow maamulka gobolka bakool ayaa kormeeray qaar ka mid ah beeraha canyaxa uu baabi'iyey gudoomiyaha gobolka bakool shiinamo cali nuurow ayaa isna sheegay inay kormeer ku tageen ilaa afartan iyo shan kilomitir oo dhulbeereedkii ku yaala uu anyaxa baabi'iyey
hajiima umeelunata surungne ilaa iyo afartan iyo shan kilomitir oo isku weere yo wali laku kiiwaysinya ayax laku kiiwaysinyi tanisiin bandhooyinka aragaasan wasaaradda beeraha maamul goboleedka koonfur galbeed weli maanaha aan sheegane in hay-adaha faawnayta iyo hay-ado khuseeyey maanaha beeraha iyo si dhaqso leh ee aan wargeliyaan waana jawaab degdegaan lunku hela masiibadan oo dareerta weliba hata la fojiwaysinyi shacabkiina maanaha kabaaba ohay balaanta owlaadi wadata ciyaalkii yaryaraay iskooladkii dugsiyadii lahakutabi lanwelba maanaha anta yaro nololo lagu fadaay lankasta walaagiis walkukii qor onnog iyo aha i aaw dhabtiyo iriidi dhammaayo hayta waana kii waysiyin waluna liyaabnee yaan ku socda ee wali fadaanahe ang maanarday dadkan maanarday oo lo hantadiyo heerkan maanarday khasaaree diirsisanta ang kuma degdega lang hela anyaha baabi'iye beeraha gobolka bakool ayaa ku soo beegmayay xilli ay go'doonsan yihiin qaar ka mid ah degmooyinka gobolka bakool oo kooxda al-shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dekada magaalada kismaayo oo kaalin weyn kula dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday dhoofka xoolaha sisinta iyo liinta dhanaan taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaana subax kasta u shaqo taga shaqaale ka badan afar kun oo ruux oo xoogsato u badan aadan maxamed salaad ayaa warbixinta nooga soo diray kismaayo dekada magaalada kismaayo ayaa la dhisay sanadii waxaana dhisay kambani laga leeyahay dalka maraykanka waxaana ilo dhaqaale u tahay deegaanada jubbaland iyo qaybo badan oo ka mida gobolada dalka iyadoona dekada ay u shaqo tagaan oo qof oo isugu jira xamaali darwallo iyo kuwo kale xilligan waxaa la dejinayaa dooni ka timid imaaraadka carabta taasoo sida shixnado ganacsi waxaana halkaasi aan kula kulmay maxamed siciid baarba oo ka mid a gabrartada dekadda magaalada kismaayo waxaana uu ka mid ahaa dadkii shaqada ka bilaabay dekadda tan iyo markii la dhisay dekadda isagoona ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dekadda dekedan waxaan talyaaniga aan joogi jiray meesha talyaaniga fiina inta fiina soomaaliya laga gaaro bandiirada soomaaliya laga helo aan jooga meesha markii la dhisay waa badiilkan haystay markaas waa shaqaynay caruur waxaan leeyahay adaga qarnin way alxamdulillah meeshan waxaan mar mar sokoran digidna sokoran digidna mar waxaan dejinaa asanba eegan sokorta iyo waxaas iyo alxamdulillah dejina alaawadan yar
cabdi jaamac maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada ugu waaweyn magaalada kismaayo islamar ahaantaana maraakiib uu mas-uul ka yahay oo sida shixnada ganacsi ay ku soo xirtaan dekadda kismaayo waxaana uu dhankiisa ka warbixinayaa sida ay u wada shaqeeyaan maamulka dekadda iyo ganacsatada anagu haddaan nahay ganacsatada kismaayo kismaayo waxaan kala degnaa raashimadii kala duwan sida bariiska sonkorta saliidda alaabaha bagaashka ah aad iyo aad bay dekada u shaqaysaa shaqadeena si fahamsami bay u socotaa badeecadu maadaama ay covid nteen aan hadda ku jirno xilli badanna aan soo marnay dhibaato waan kala kulannay oo alaabtii konteynaradka noo imaan jireen muddo laba bilood saddex bilood waa naga kala go-een laakiin hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin baryahan waxbaa noo furmay hadda shaqada waa noo socotaa dekadaha magaalada kismaayo iyo dekadaha kale faraq baa u dhexeeyo dekada kismaayo maadaama canshuurteedu iyo canshuurta magaalada muqdisho aad bay u dhexeeyaan nus doolar baa u dhexeyso anaga hal doolar iyo hal senti baadna laga canshuuraa canshuurta xageerta aad bay u kala duwan yihiin dekadda ayaa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa laga dhoofinayaa liinta xoolaha nool iyo sisinta taa oo loo dhoofinayo waddamada khaliijka sida uu inoo sheegay maareeyaha dekadda magaalada kismaayo axmed xaaji aadan oo sharaxaya sida ay dekadda u shaqayso iyo waxyaabaha ay dhoofiyaan tusaale ahaan markabka markuu yimaado waxaan leenahay tiam oo la yidhaahdo practical tiam oo markabka u tegahaya waxaa ka mid ah kastankii waxaa ka mid ah caafimaadkii waxaa ka mid ah boort harboard masterkii waxaa ka mid ah customskii waxaa ka mid ah operationkii waxaa ka mid ah immigrationkii nin walba hay-addii wuxuu ka qusayso kasoo qaadanaya qaabkaas horta shaqada isugu xirantahay oo jointin u tahay aduu bishii ilaa lix markab afar markab ayaa noo timaada hal container hadduu naga yaalo adduunka cirifkiisa ugu dambeeya waana loo keenaya maraakiibta kale ee dabafurka la dhaho meelo badan bay nooga yimaadaan sida khaliijka sida hindiya sida kuwa sokorta ka keeno latin america sidaasay horta ku yimaadaan doomuhuna waa noo yimaadaan waxbaa ka dhoofa waxaan dhoofinaa xoolaha nool waxaan dhoofinaa liinta waxaan dhoofinaa sisinta waa horta dekedan waxay xoolaha kala soo dega soomaaliya oo dhan kana dhoofsada khaasatan dadka reer jubbaland intay badi kala soo degaan sidaa waxay hadda badeecadda naga baxdo kale waxay gaartaa gobolka gedo jubbada dhexe baya bakool dad badanoo hadda hiiraan intay kala degaan baabuurta taasoo sababtay canshuurta annaga waxaan nahay cirifka soomaaliya dekedii ugu dambeysay dekedaha kale waan ka jabinaa badeecada sina loogu soo xirmo ay noogu yimaadaan customs badan burbur xoogan ayaa ka muuqanaya dekadda waxaana marnaba aysan helin dekadda magaalada kismaayo dayactir lagu sameeyey marka laga reebo maraakiib xiliyadii dowladdii dhexe ku dhex burburay dekadda gudaheeda oo laga soo saaray sida uu v o a u sheegay axmed xaaji maareeyaha dekadda magaalada kismaayo sidoo kale maareeyaha ayaan wax ka weydiiyey halka uu maro dakhliga dekadda magaalada kismaayo ka soo xarooda iyo sida loo maareeyo canshuurta tusaale ahaan system oo computerized way oo la wada ogyahay oo maaliyaddii wada arkayso annaga arkayno madaxtooyadii arkayso sistamkaasi ku xarootaa kuna baxda mushaariaadka ciidanko kale cid naga taakulaysa oo hadda aan garanayno ma jirto hadda markii waxaan oo kale dhacaan wadooyinka dayactirkeeda contributionada iyo dadka inta ganacsatada ku qoran annagana waxay dowladdu ay kabi kartaan kabi jirnay waa waxyaabaha public ah waxbaan ka qabana dekadda magaalada kismaayo ayaa ku xiran nolosha kumanaan dad oo soomaaliyeed kuwaas oo wax kala soo dega qaarna ay wax ka dhoofiyaan halka qaarkoodna ay u shaqo tagaan subax kasta si ay markaasi nolol maalmeedkooda u maareeyaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka waxaan idinkugu haynaa laba doodood oo mid ay ku saabsan tahay arrimaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan waxqabadka igaad iyo doorka jabuuti ee arrimaha gobolka oo wariyaheenna ramadaan muuse noogu soo diyaariyey magaalada jabuuti doodaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa balse xiisadda iyo muranka muddada soo jiitamayay ee hareeyey hanaanka qabashada doorashada soomaaliya oo marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya darteed ayaan ku hormaraynaa dood arrimahaasi ku saabsan oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilligan waxay dood adag ka taagan tahay arrinta doorashada gaar ahaana guddi doorasho ay magacoodo dowladda soomaaliya guddigaasi oo hadda gudagalay jadwalkooda doorashada iyagoo soo saaray jadwalka ugu horreeya ku qabanayaan doorashada aqalka sare waxaase weli arrintani dood ka qaba musharaxiinta mucaaradka ka soo horjeeda dowladda iyo matalaadda gobollada waqooyi gaar ahaana guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi qaarkood barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya oo marti noogu ah xildhibaan daktar cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan daahir amiin jeesow oo isla golahaasi ka tirsan iyo cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin soo dhowaada aan ku horeeyo doctor cilmi aad baad arrintan uga soo horjeedeen walaac baad muujinayseen dowladduna guddiga magacowday maxaad diidan tihiin xagee wax marayaan xilligan bismillahi raxmaan raxiim waa salaamaya jirwac iyo xildhibaan jeesow waana salaamaya bulsha weynta inaa dhegeysanaya dhammaanta waxa leeyahy asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeye runtii arrintu ma aha kasoo horjeed iyo ogolaansho iyo diidmo ma aha arrintu waa xaaladda dalku uu marayo xaaladda dalku uu marayo inaan muxuu ahaye runtii ah in doorasho la qabanayo doorashadiina markaasi aan muxuu aha habraaceegii iyo nidaamkeegii heshiis lagu ahayn oo loo baahan yahay in muxuu ahaye laga heshiiyo doorashadii weli ma dhicin in markaa laga heshiiyo habraaca loo qabanayo doorashada in laga heshiiyo marka waxaanu ku baaqaynaa waxa weeye war bahasha dhulka dhiga guddiyada ha laga heshiiyo habraac ha laga heshiiyo doorasho dalka ha laga wada qabto laysu yimaado waxa weye taas weye waxaan ku baaqaynaay marka haddana mar kasta oo soo dhowaado waktigu waxa weeyaan options iyo khiyaaraadka furan cidhiiri bay gelayaan cadhada iyo khilaafka iyo sawaxankuna waa sii kordhaya waad arkaysaan xaaladda dalku meeshuu marayo waa waxaa hadii siran ka digayna waa khilaafkan ha la yareeyo dadku ha ka tashadaan sidii doorasho loo qaban lahaa waan gartay xildhibaan daahir in doorasho laga tashto laga heshiiyo loo dhammaado maxaa diidan
waa salaamayaa odayaasha ragga adayaarta ee ku jira meesha doctor cilmi iyo shabka dhammaantood waa salaamaya marka ugu horeyso doorasho wax dhexda la dhigaayo iyo wax dhexda dhigmo iyo wax dhexdhexaad la yiraahdo midna ma jirto doorasho waa doorasho cidaa waajib oo waajibkeeda la saaray inay qabato doorashada waxaa waajib ah inay qabato dowladda muxuu ahay fulinta hay-adda fulinta inay qabato muxuu ahay waxa la dooranayo ma aha doorasho madaxweyne ma aha waa xildhibaano xildhibaanada doonayo dadka doonaya musharixiinta inay noqdaan inay goobihii ay ka tartamayeen ay xaadir ku noqdaan hay-adihii amniga ay ilaaliyaan guddiga samayntiisa waxaa iskale dowladda dhexe marka waxaasoo dhan waxaa dowladda federaalka muxuu ahaa golaheeda fulinta inay qabtaan oo waajib ku ah waaye dad baa waxaa beryahanba afka ku badnay doorashada dhexda hala dhigo war waxaan wax dhexda dhigma maah ninkii doorasho rabow oo xildhibaan inuu sharaxa rabow deegaankaaga tag waxaan ku faraxsanahay doctor cilmi in doorashadan doorashadii ka horreysay aanu iskula jirnay wax farqiya oo u dhexaysa male doorashadii hore dowladda federaalka doorasho dadban ay ahayd tanna doorasho dadban waa doorashada dadbanna waxaa waajib ka saaran yahay xildhibaan daahir waa isweydiinaynaa waxa qaldan waa waa ka doodaynaa dhexda inoo taal cabdullahi maxamed shuruuc maxaa idin muuqda mucaaradka waad arkaysaan dowladdii go-aankeedu uu cad yahay guddiga ee magacaada dooda ka jirtana hooshay wataan maxaa idin muuqda bulsho rayid
waa mahadsan tahay akhyaartana waan salaamayaa iyo dadkana dhegaysanayaba waxaa noo muuqda waxa waaye horta annaga waxaa noo muuqda waa khilaaf baa jira khilaafkaana in laga heshiin karo ayaa noo muuqata marka ugu koowaad khilaafka haddaan dib u raaco waa laba nooc waaye mid waxa weeyaan dowladda dhexdeeda waaye macnaha markaan leeyahay labadeeda heer dadkii gaadhay ama madaxdii gaartay heshiiska ayaa isku khilaafsan qaabka hadda muxuu ahayd guddiga loo dhisay iyo qaabka muxuu ahaa mataqaana hawsha loo wadaba marka waxaan waxaa qolada kaloo saddexaadna waxa weeyaan qoladii mucaaradka ahayd ee ka qayb geli lahayd doorashada tartami lahayd marka annaga waxaasoo dhan laakiin waxaan u aragnaa wax laga heshiin karo wax haddii niyad samiin lala yimaado iyo iyo gorgortan siyaasadeed waxaan waxaan u aragnaa in wax laga heshiin karo ay noqoto ay ay tahay oo aysan u baahnayn in maaragta ale wakti badan lagu sii lumiyo dood waxaanu ku baaqnay in madaxdii heshiiday bal horta ay isu yimaadaan dadka kaleeto ee doorashada ka qayb gelayana laga tala geliyo muxuu ahay sida wax u socdaan marka annagoo wada jirna oo soomaali ah oo muxuu ahay rabna in nidaamku hadduu isbedelayo si nabada isku bedelo haddii kale si nabada maaragta lagu cusboonaysiiyo marka annaga saasaa noo muuqata waxaa noo muuqata khilaafka hadda jira i khilaaf si fudud loo xallin karo inuu yahay marka ay jirto niyad sami iyo wax isu ogolaansha
doctor cilmi xildhibaan daar wuxuu leeyahay doorashadu laguma laguma murunsano dowladday ahayd iyadaa gacanta ku hayso wax qaldan maba jiraan marka xaggee si qabalaada
wallaahi waa ka xumahay saaxiibkay muxuu ahay jesow inuu sidaa u hadlo waa xildhibaan weeye baarlamaanka ka mid a xildhibaan baanu nahay doorashooyinku waa laba midun weeye arrintan iminkaan ka hadlaynaa doorasho maaha xulasha la yidhaah doorashadu ama waa inay heshiis ku dhacdo siyaasadeed oo muxuu ahaayey dadku ay isla ogolaadaan oo markaasi inta danaynaysa siyaasadda danaynaysaa isla ogol yihiin oo inta executivekee muxuu ahaaye soo muxuu ahaa probosal geysa ama soo jeedisay ay isla ogol yihiin oo inta tartamaysa ee muxuu ahaaye ay ku qanacsan yihiin inuu markaa tartan xalaala oo habraacyo loo dejiyo saxii ay socdaan arrintaasi waa arrin heshiis u baahan weeye oo waxa waa heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeedna cid keliya timo samaysay waa inay inta ka qayb galayso oo dhan iyo inta fulinaysa ay ay isku qanacsan yihiin qaabka u dhacay kama hadlayo doorashada fulinteedii kama hadlayo marka la fulinayo waxaan ka hadlayaa waxa weeye habraacyadeeda iyo qaabka lagu heshiiye inay ku dhacdo ay tahay marka waxaa la isku diidan yahay hadda doorashadii lama gaarin muddaa xoogaa inkastoo muxuu ahaa in la qab- waqtigeedii tahay laakiin haddana ma dhicin waxaa la isku diidan yahay habraacyadii weeye habraacyadii waa muuqda inaan muxuu ahay inaan loo- inaan loo Waxaan dhammayn.
leeyahay- marka waxaan leeyahay ama waa inaa heshiiskaasi wadar ogolkaa oo dadku ku heshiiyeen oo siyaasadeed oo ummadda laga dhaadhiciyey oo xukuumaddu soo barboos garaysay ay tahay ama waa inuu sharci uu baarlamaanku ansixiyo golayaasha maray iyagoo wakiil uga ah bulshaweynta soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan oo dhan marka sharcigaas ay xukuumaddii ku dhegan tahay oo laleeyahay sharcigaasaa la fulinayaa oo muxuu ahaaye uu baarlamaanku ansixiyo heshiis lagu yahay labadaa arrimood waxaanan ahayn horta doorasho lama qaban karo haddii ay tahay muxuu ahaaye hadda imka arrinta laga hadlayaayo waa arrin fudud oo laga heshiin karo sida shirwac sheegay waxa weeye waa arrimaha guddiyada weeye qaabkii loo sameeyey oo saluug badani ka jiro oo laleeyahay war dadkan xakamkee garsooraha inoo noqonayahay dad lagu kalsoon yaho oo loo qaateen oo aan isla ogdoonahay ha noqdaan waxaa kaloo muhiima muxuu ahaa habraacyada lagu dhaqan gelinayaana ha noqdaan habraacyo laga heshiiyey ama shuruuc waafaqsan oo la isla og yahay ha noqdaan intaa keliya wey waxa muxuu ahaa laga hadlayaa wixii kale waa marka waa- xildhibaan daahir eh, eh, guddigan farsamee la isku hayo dowladdu soo magacaawday dowladaha qa- dowlad goboleeda qaarkoodna aysan soo magacaabin in laga wada hadlo oo la turxaan bixiyo miiska lasoo saaro maxaa diidan waa mahadsan tahay eh, horta marka ugu horeyso waxaan rabaa doctor cilmiya annagaba inaan usu qirno doorashadan waa doorashadii labada kun iyo lix iyo tobanka dhaceysay guddigii labada kun iyo lix iyo tobanka meeshii lagasoo magacaabay ayaa kan lagasoo magacaabay dowladihii laba kun eh, iyo iyo iyo labaatanaan joognaa xildhibaan daahir yaana kun laaba iyo lix iyo toban ma qabno inaan waa yaana waqti mahadsantahay.
gelin halkaas Waa- waa mahadsan tahay okay adiga eh, muxuu waaye aniga adiga ay naqdin ay naqdiye ninka ila doodaayo marka waxaan rabaa eh, dowlad goboleedyadii ayaa soo dhashay guddiga qaarkoodaa diidan oo soo dhisin qaar qaarka diidanna iyagaa heshiis ku gala heshiis sideedaba waxaa loo galaa inaan laga bixin waxa eh, toodii la raacay ee dhow samareeb eh, samareeb shirkii loo bixiyey eh, heshiiskii lagu soo gaaray oo saddexda boqol oo argada eh waxaa diiday ee xamar uu daba yimid ee beesha caalamka ay wacday ee goobjoog ka aheyd ee saxiixay kuwa hadda aad sheegaysa oo diidan waay waa go-aan ay wada qaateen seventeen september go-aan ay wada qaateen waay marka horta marka ugu horeyso een, anigu waxaan u arkaa waxa hadda ay walaalaha mucaaradka ama dadka musharaxiinta sheeganaya ee, musharaxiinta waa ogyahay doctor cilmi xildhibaan waaye waa waa waa fahamsan yahay sh- qofka xildhibaan ee, sh- musharax wuxuu noqon karaa marka xildhibaanka lasoo doorto oo xildhibaanka guddi guddi eh, baarlamaanka guddi laga soo saaro ee la ilcaamiyo la yidhaahdo musharaxiinta ha issoo diiwaan geliyaan ee, issoo diiwaan geliyaan shuruudaha buuxiyaan markaasaa horta qofka musharax la dhihi karaa aniga hadda waxaan u arkaa nimanka hoteelada ku shiro nima tahdiidaya dowladdii federaalkeed ee, raba ina muxuu ahay ay- ay tahdiid sameeyaan su-aashayda Ee, ee, su- su-aashayda usoo laalo iika- guddigan iika- guddigan la isku hayo iika- xildhibaan daahir ka ee, hadalno gud guddiga laisku haayo guddigii xaqa ahaa dadkii xaqa u lahaa ee dowlad goboleedyada ayaa soo magacaabay ayagaana shaqaynaya firi guddigii doorashada ee federaalka ee sida madaxweyne loo doorto loo doorto waxaa diiday nimanka maanta hoteelada kuhoshiraya oo xalimiraya ay gudoom- guddoomiyaha u ahayd kanna hadda sidoo kale waa marka dadkan doorasho ma rabaana waxay rabaan tahdiid basa inay wax ku qaataanay rabaan aniga aragtidayda taas waa walaa guddi ma aha meesha maqaarka la- oo laga urinaya ma aha guddi ma aha yaa soo magacaaba cidda soo magacaabaysa iyo cidda tahay wa- way caddahay waa la ogyahay seventeen september heshiiska aheedaa la raacay laakiin anigu waxaan u arkaa arrintan inay tahay arrin tahdiida oo qarannimada soomaaliyeed in lagu tahdiido oo shaati musharax musharax aniga ila mida oo ah weliba aan- heshiiskii baan noor yaalla xildhibaan daahir heshiiskii baan dul eegaynaa waa ku soo laabanaa qodobkaas cabdullaahi shirwa doodan eh, waxay soo bilaabatay dhowr bil ka hor sebtembar ilaa hadda welina dowladdu wax tanasula ma muujin Eh, aad baana loogu kala fogaaday markaas siyaasadda ku socdaa marka xaggee laga aadaa meesha hadda la joogo
Eh, meesha la joogo waxaa laga aadaa horta eh, laba muxuu ahay dadkii heshiiska saxiixay inay dib isugu yimaadaan oo isla fiiriyaan oo muxuu ahaa sidii hore loogu socdo waxa weeyaan halkaasaa laga aadayaa waxaa kaloo laga aadayaa waxa waaye horta waxa meesha yaalaahi waa qadiyad dadka oo dhan saameynayda qofka suuqa jooga qofka madaxweynaha u tartamaya qofka codka bixinaya xildhibaanka ama ergooyinka codka bixinaya xildhibaanka ha dhoweytay madaxweynaha iyo guddoonka baarlamanka dooranaya waxaasoo dhan ayuu quseeya waxaasoo dhan ayaa waxaa la rabaa in la tala geliyo oo muxuu ahaayey agaasimkana ay dowladdu la wareegto marka horta fahamka ayaa u baahan inaanu meel isla dhigno haddii aanu u qaadano dad aan shaqo ku lahayn doorashada iyo dad shaqo ku leh keliya aan ka dhigno waxaan u malaynayaa fahamkaasi sax maaha dowladda ama nidaamka dawliga ah waxa weeyaan ammaano shacab bay hayaan ammaanada shacabna waxa waaye sidii la rabay ma looga loogama baxo waktiga aan ku jirno ayaa wuxuu leeyahay caqabadihiisa rasmiga ah oo u baahan maaragtay in tixgelin la siiyo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaa laga aadayaa horta waa kow dadka odayaasha ee shalay wax ku heshiiyey meelaha laba meelood afar meelood miya maqaan ayaa caqabaduhu ka taagan yihiin oo qaarkood ay hadday isi salaabaan hore ka dhammaan karaan aan u malaynayaa arrinta gado iyo arrinta gobollada waqooyi iyo waxa weeyaan guddiga waaye hadda waxaa laga hadlayaa saddexdaas arrimoodna waxaan qabaa inaan la geynin yacni meel aan la ysaga imaan karin waa la ysaga imaan karaa dhaqsaa loo xallin karaa ujeeddada aan dhammaanteen rabnaa waxa waaye doorasho nabad ah oo aan khal khal siyaasadeed iyo mid amni aan keenin qof kasta ayayna dan u tahay taas doctor cilmi xildhibaan daahir ood golo ka wada joogtaan wuxuu wuxuu ku dooda uu qabaa in guddigan uu yahay guddigii saxda ahaa howshii loo idin uu qabanayo adinkuna waa diidan tihiin ama ha noqoto gobolada waqooyi ama ha noqoto guud ahaan doorashada soomaaliya marka xaggee wax ka qaldan yihin bal guddigan dadka u fasir
waxaan isleeyahay runtii guddiga meelaha saluuga laga muujiyey waa la cadeeyey waa lagu soo celceliyey wax badan baana bal xildhibaanka uu sheeg xildhibaanka waxaa la yidhi guddiga waxaa la yidhi inay guddiyadu ay noqdaan guddiyo dhexdhexaada oo sida moogtahay ay shuruucda dalku qabaan aan moogtahay ahayn shaqaalana ahayn aan ciidamada dowladda ka mid ahayn inay noqdaan oo loo qaateena inay garsoore ka noqdaan muxuu ahaaye doorashooyinka waa uun aad bay iskaga fududahay soomaalidu waa buuxdaa dad muxuu ahaye sharaf leh dad muxuu ahaye qiimo leh aqoon yahaniina oo ummadda soomaaliyeed ka buuxda oo culamaa udiina oo nooc walbale baa laga heli haddii la yidhaahdo muxuu ahaye garta hebel baan saluug ka qabaa wax dhibi kama jirto qofka garta loo qaadayaay inuu muxuu ahaye saluugi karo ummadda soomaaliyeedna qof kale in muxuu ahaa lagu bedeli karaayo wax dhibaataa kama jirto laakiin haddii laishortaagnaado maanta dhan oo anigaa idhi waa dhagax muxuu ahaaye wax lagu qoray lagama noqon karo hadday noqoto dowladnimadu way naga xumaanaysaa dowladnimaduna compromise bay u baahan tahay in muxuu ahaaye laisqanciyo in laysku tanaasulo in muxuu ahaaye sida ay wax ku hagaagayaan ay dowladnimadu ku hagaagayso doorasho raalli layskaga yahayna ay u qabsoomayso iyaa muxuu ahaaye muhiima marka anaa idhi waan qoray ka noqosho male wax ilaahay yidhi maaha mogta ummadda soomaaliyeed doorasho waa qaban kartaa waa loo tababari karaa marka waxaan isleeyahay shuruudaha lagu xidhay lama odhan muxuu ahaa hebel iyo hebel iyo hebel waxaa la yidhi shuruudaha ha buuxshaan shuruudahaana waxaan aragnaa mushaarixiinta badankoodu siday qabaan ay yidhaahdeen muxuu ahaay inay meelaha badan ay muxuu ahay saluug ka muujiyeen in laysku lassoo hor fadhiisto oo arrintaa layska qanciyo waa arrin fudud wey arrinta reer waqooyiga arrinta reer waqooyiga waa ka duwan tahay maxaa yeelay somaliland waxa weye waa dal weyn weeye muxuu ahaay oo muxuu ahaay xildhibaano fara badan laga soo dooranayo taasina waxay u baahan tahay in habraac gaara oo shuruuc shuruucdoo dhan ay sheegayaan horena loogu sameeyey in shuruuc gaara loo sameeyo oo habraacyo gaara loo sameeyo
waa usoo laabanaynaa habraaca gaarka iyo cidda isku haydabaan doodiina waa budo gaar u tuman xildhibaan daahir heshiiskii sebtember habraaciisa waxaa ku jirtay hufnaan lagu kalsoon yahay bulshada dhexdeeda laga yaqaan wax garsoori kara marka shaqaalo dowladeed oo qarsooneyn baa guddigan ku jira musharaxiintu ciidamo amni bay sheegeen hay-adaha ammaanka la- la hadalhaya oo la carabaabayaa marka ma waxaad rabtaa guddi shaqaalo rayid ku jiraan oo hay-adihii amniga lagu xamanaya qayb ka yihiin oo ma guddi saasaad rabtaa in adigana ay ku soo saaraan kuwa kan ay diidaan guddigan maxay tahay macnaha gaarku kuu leeyahay adiga cabdiqaadir waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa inaan isdhegaysanaa fiican guddiga waxaa xaq u leh eh, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dowladda federaalka inta ay soo magacaawdo waa in yar guddiga waxaa soo magacaawday dowlad goboleedyada cod kastoo soo magacaado sharuuda qoran soo maaha guddi dha- dha- cabdiqaadir cabdiqaadirow adiga ama adiga ila dooda ama aad dadka kale ha ila doodo Mhm.
aniga waxaan ku yidhi Aan ku guddiga khusoo- waxaa soo Ah, dadka guddiga kula waxaa doo- soo Xildhibaan magacaab- Daahir, dadka Cabdiqaadir- kula doodayo.
cabdiqaadir iiga bax hadalka Waa ka- waad ib weydiisay hadii aad rabtadne qof kale sii ama adiga ha ila doodine muxuu ahay haye- ciida aniga inaan ku khusuusiyaan rabay halkaa ka sii wado xildhibaan adiga xaqun adigaa doodaya Cabdi- cabdiqaadir guddigan majoritigiisa waxaa soo magacaaba dowlad goboleedyada anigu mar haddayna doorashadii doorashadii tooskeeda hal qofka iyo halka cod a- ay- oo ahayd haddii aan waayo oo aan sharcigiisa aniga ansixiyey doorashada doorasho dadban ay noqotay dowlad goboleeda a- awoodda la siiyey doctor cilmi iyo aniga waxaan ku kala duwanahay doctor cilmi oo aniga waxa adiga waxa ku gubayo oo aniga aan igubaynin maxaa yihiin mar haddii doorashada sharcigeena annaga aan ansixinay aan lagu qabanayno doorasho doorasho dadban ay tahay ee boosaaso lagasoo garoob laga soo magacaabayo oo johor laga soo magacaabayo oo dhuusamareeb galgaduud laga soo magacaabayo oo ba- koonfur galbeed laga soo magacaabayo adeerta hadde wax na quseyba ma aha waad og tahay soomaalida waxay tidhahdaa cabdiqaadirow ulaan ul lagu jimeeyi laheen ama waa gaabataa ama waa dheeraataa guddigan waxaa lagu jimeeyey guddigii muxuu siidka ahaa ee labada kun iyo lix iyo tobanka lasoo magacaabay ee xafiiska madaxweynaha saddex ha laga keeno xafiiska ra-iisul wasaaraha saddex ha laga keeno xafiiska ee gudoomiyaha baarlamaanka dad ha laga keeno weliba exactly sidaas ay ahayd waad ogtahay sharcigii oo muxuu ahay doorashada dadbanayd marka tiiyoo kale waay anigu waxaan qabaa orgiga oo hinta ka weyn arrintan arrin qarannimada soomaaliya lagu qalqalgelinaa waaye waxaa la wado in laiska dhaafo doorashada ha noola qabto doorashada xildhibaanaha soo baxaan Dr. Olmi, haye.
xildhibaanada soo ba- D- Dr. Olmi, ha siinin.
xildhibaanada soo baxan xildhibaanada soo baxana madaxweyne ha noo doortaan doctor cilmi haye waxaan isleeyahay eh, runtii eh, qarannimada cidda duminaysa waxaan isleeyahay aan uga cabsanaya marka muxuu ahaaye xaqiiqada indhaha la iska saaro marka muxuu ahaaye gartu ay noqoto keliya sidaasaan sameeyey sidaa waa in la yeelo keliya ay tahay siyaasaddu sidaas maaha waxa weeye dalka waa la wada leeyahay waa loo wada dhashay madax baa laga wada noqon karaa dadka waa udhex shuruucda waa udhexaysaa heshiisyadu in muxuu ahaaye dadku ay isku qanciyaan baa loo baahanya siyaasaddu waa isku tanaasul iyo compromise wey dadkaan sidaa u fahamsanayna waxaan umalaynayaa dalka uma danaynayaane qarannimada waxa weeyaan aad bay halis ugu yihin ani waxaan isleeyahay eh, muxuu ahaa haddii la dhigto shuruudo cadcad oo muxuu ahaa lagu heshiiyo oo criteriaha lagu soo xulayo guddiyada la sameeyo waa in muxuu ahaa taa loo hogaansamo wey shuruucda distoor distoorka ugu horeeyaa muxuu ahaaye qeexaysa inaan muxuu ahaaye ciidamada laakiin Ani ka doctor mid cilmi oo cid ku weydiisay ma jirtaa Maya, adiga ku tiri hadalkayga dowlad goboleed hadalkayga dowlad hadalkayga goboleedyaa wax soo cunayay cid adiga kaala kaala kaala kaala heshiisi ma jirtaa raalliha u jeeso warka markaaga dhegeyso ani waxaan ila tahay waxaan u danaynaynaa dalka weeye danta qaranka weeye sidee baa inoogu habboon sidee baa dadkeenu oo is-ogol dadkeenu oo isku muxuu ahaa niyadsan innagoo muxuu ahaa raaca waxa doorasho waa sida ciyaarta oo kale weeye kubadda cagta oo kale weeye dhowr jeer baanan kusoo celcelin haddaanan garoonka iyo habraaca iyo rifriiga iyo cidda garsoorka iyo waxaas in laysku qaqabsado maaha waa in laga heshiiyo la yidhaahdo haddaanan garsoorahan raalli ku ahayn garsoore kalaa la keenaya wax dhibi kuma jirto hadday ciyaartu inay noo hagaagtaan doonayno haddaanse rabto ciyaartu inay mid buuq iyo dagaal iyo rabshad ka dhacdaan doonaynana dee nin waliba meeshiisa ha ku dheganaado xanjo gidaar ku dhegan ha ahaa marka ani waxay ila muuqataa muxuu ahaye ama dowlad goboleed ha soo magacaabo oo dowlad goboleed waa ka qayliyaya hadda oo laba dowlad goboleed markay diidan yihiin xaggeynu u soconaa dalka haddii hal dowlad goboleed keliyaha tahay muxuu ahaa ka cadhaysan tahay leeyahay waxaas iima qabata ay leedahay in la qanciyay ubaahan tahay oo intii meeshooda loogu tago la maxaa laysla fadhiisto laysla fahmaa loo baahanya dalkan inuu kala tego midnimadiisii iyo wadajirkiisii lagu dheelan maa waxaana iila muuqataa waxyaabaha laysku haystaay xajmigeeda yaan laga badinin waa wax aada u fudud waa wax la xallin karo waa wax haddii soomaalidu ay wada fadhiisato ay ka heshiin karto wey cabdullaahi sharwaqaan siinaya laakiin jeesa usoo laabta xildhibaan daahir ee laba maamula banaanka joogta oo puntland iyo jubbalana ee waqooyigana waad la socotaa doodeeda meesha ay marayso oo shalay ugu dambeyso khamiisa aqalka sare gudoomiye cabdixaashi wuu ka hadla arrintan musharaxiinta ee muwaadiniinta xaqa un inay tartamaan muqdisho ay joogaan aad bay u hadleen marka waxa intaasoo soomaali ay diidantahay adinku aad rabtaan ee adiga iyo saaxiibada ku afkaarta miyaysan khatar u keeni karin dalka
waa mahadsantahay horta wax khatar oo oo oo keenayo meeshaan yeella ma jiraana khilaaf hadduu yimaado khatar ay imaan karta dalka dalka doorashaa laga qa- dalka doorashaa laga qaban qofkii musharaxa oo shuruudaha musharaxnimada buuxsadana waa waa tartama laakiin halka su- su-aasha aad u weydiiso labada dowlad goboleed ee labada dowlad goboleed heshiiska lagu kor shaqaynayo ayay wax ka saxeexeen wax iska bedelay ilaa iyo hadda ay kula soo noqdeen meeshii heshiiska ay shalay ku bad- ay ku galeen ilaa guddigii iyagaa soo magacaabanayo cid usoo magacaabaysa male Een, muxuu ahay doorashada deegaankooda lagu qabanayo oo cid kale oo oo qabanaysa male weli waxaan ka warqabaa qolada siidka ee halkan een, muxuu ahay dowladda federaalka ee- ee ay xamar ku qabanayso oo isku dardarka ah xamar ma dhaafayena guddi gaar ah oo muxuu ahay ee, dowlad goboleedyada samaysteen dowladda federaalkana ay shaksiyaal ku darsatay ayaa ka qabanaya meesha marka saaxib waxa ay diidan yihiin oo aanan ahayn dowlad nacayb kii dhuusa eh, dhuusamareeb ay ugu qeybgeli waayeen shirka tii beesha caalamka ay soo cadaadisay oo inta ay keentay tii heshiiskii ay galeen hadda ay ugu baxeen waxaanan ahayn oo ku- markii qofka muwaadinka soomaaliyeed markuu dhidhimiyo ay kasoo muuqanayso dowlad nacayb bas ay kasoo muuqanayso waxaan ahayn oy ku diidan yihiin malaha cabdullaahi sharwaq ee, ee, aad baad maqlaysaa dooda xaggee laga aadayaa aad baa loo kala fog yahay ee, mana muuqato wada hadal hadda deg deg aho miiska saaran maxaa idiin muuqda bulsharaya
horta inta aanan eh, su-aashaasi ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa laba arrimood oo aada moodid in ay soo noqnoqonayaan oo inaan inaan sheego waa mare horta waxa weeyaan khaladkii shalay la galay ciddii doontaaba ha gashee khalad weeye waa in maanta la saxaa kan maanta la galana waa in berri la saxaa noloshu sidaas ayay ku socotaa haddii aynu laakiin ku dhegno in shalay wax qaldameen hore uma soconayno taasi waa mid waaye midda labaad waxa weeyaan ee guddigan haddii maamul goboleedyadu ay khaldeen iyaguna waa inay saxaan dowladda dhexena waa inay saxdaan yacni guddi lagu kalsoon yahay oo shaqadaasi maaragtay ciddii tartamaysay iyo ciddii codka bixinaydaba ay ku kalsoon yihiin inaanu helno waayo arrintaasina waa arrin dhib badan ma aha waa la xallin karaa ee waa mid waayo waxaan kaloo dhihi lahaa is-eedayntu meel dheer ayay ayayna geynaysaa annaga waxaa noo muuqda inay arrintu xal ay ay leedahay haddii ay tahay somalilandna waa waxa weeyaan waa in labada dhinac oo siyaasadda isku haya muqdisho taalla ee iyo dad akhyaar ah iyo marwooyin oo aan iyagu siyaasadda ku jirinin saddexdaas group in laysu keeno wixii ay ku heshiiyaanna maaragta ay meeshaasi ka dhaqaaqdo waa aniga talay talay inaga tahay waddadaasi waddo oo muuqata oo xal lagu gaari kara ayayna la tahay arrinta ee gado waxa weeyaan ah, doorashadii way daahday waa waa la arkayaa ee muxuu ah mataqaanaa waktigeedii waa aad buu ciriiri u yahay baarlamaanka waxa u haray waa- waxaan u malaynayaa waa waa laba beri ee madaxweynahana waktigii doorashaduna isaguna bil iyo ee dhowr beri waaye marka waxaan inaan ku xiiqno maaha waxaan waa inaan hore uga soconno annaga marka waxay nala tahay waa arrimahan waa laga heshiin karaa waa in la isaga yimaado laga wada hadlo iyagoo af- aan muxuu ah mataqaanaa lais la is ixtiraamayo shaqadana in la wada leeyahana la la garanayo aniga annaga nooma muuqato sabab ee muxuu ahaa mataqaanaa maamulada maqan iyaga oo maqan doorasho lagu galaahi waktiga hadda jira waxa weeyaan ma habboona wakti kale oo waxyaabo kale lagu xisaabtami lahaa waad ogtahay oo xiisadii dha- saddexdii labadii asbuuc ee ugu dambeyda jirtay magaalada muqdisho dadka dareen culus bay geliday waxay soo xasuusiday sagaashan iyo kowdii bay soo xasuusiday waxaas oo dhan waxaan u malaynayaa waxa weeyaan cidna dani iguma jirto walaa madax walaa mijo ciday dani ugu jirto ma jirto marka waxaan dani ku jirinin in lagu xiiqo maaha waktigana lagu lumiyo dadka hadda aan ka hadlayna ee maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda sh- eh, muxuu ahaye eh, saraba waxa weeyaan waxay raadinayaan xal bay raadinayaan marka aan annaguna xalka la raadino waan garta doctor cilmigan siinaa gobolada waqooyi iyo doodada laakiin xildhibaan daahir walaaca sagaashan kowda u eg saasaantiisuu sheegaya cabdullaahi shirwaac miyaysan kuu muuqan eh, in in dadka qulubtooda la dejiyo oo aan eh, dadka maskaxdooda aan aan intaas walaaca lagu abuurin eh, una baahan oo keliya in la wada hadlo doorashada u kala soo dhigo ma taasaan kuu muuqan shacabka shacabka soomaaliyeed sagaashan iyo kowdu waa yaqaaniin umana um- umana oomana inay dib ugu noqdaan Maxaa kala jeedaa waa Laakiin- yaqaanaan?
laakiin- waa oo dhibaatada dhibaatada ay le ay la soo mariyay ogyihiin iyo istilaca iyo rafaadkii een, muxuu ahay iyo baahidii iyo ra- een, muxuu ahay bahaldilkii lagu sameeyey een, een, een, muxuu ahay sagaashan iyo kowdi waxa dhe- dhib dhibkii sagaashan iyo kowdi in la yidhaahdo oo lasoo xasuusiyo taasaaba dembi ah oo shacabkeena dembi ko laga galaa ah marka midda ugu fiican waxa weeye tahdiidkaha laska dhaafo waa la ogyahay sagaashan iyo kowda dadka maalin walba afka ku haayo eh, muxuu ahay en- dadka ku tahdiido ha iska dayaan sagaashan iyo kowdii wa- n- wax qurxan la- oo lasoo mari ma ma ma aha waxa wax qurxan oo lasoo mari oo taariikh laga dhaxli kara ma aha sagaashan iyo kowdii waa ilmo baahi u dhiminaayo Khila- waa wejigii waa wejigii xildhibaan dowladda xildhibaan daahir soomaaliya eh, ee dagaal Soomaaliya.
dagaal Waxaas waa.
dhacahi xildhibaan daahir inuu dagaal dhacay sababtugun oo khilaaf inuu yimaado marka uh, si aysan balaayaba u dhacin khilaaf waa la gudbi karaa soo maha Ah, maya hadda fiiri cidda rabtaa dagaal inay dalkan gelisaa wiil dabka la saarto ha ha keensado ha soo qorto ha keensado anigu ma qabo dadkeena inay dagaal eh, diyaar u yihiin Eh, hadda nimankan oo oo, eh, de- meelaha ku shira oo maalin walba sagaashan iyo kowda sheegana hadda nin qori garabkaas ugu jiro hadda eh, eh, furinta galaa oo dagaalamaayo dowladda ma- ma- Soomaaliya- ma hayna meel ay ku sheegeen sagaashan iyo kowdii xildhibaan daahir. Xildhibaan daahir, qof hal sheegan sheegay.
kuu sheega hal sheegan kuu sheega oo ah oo dhabta ah. dowladda eh, sh- eh, doctor shiro Iyaga- wuxuu dhahay eh, waxaa u dhima laba maalmood laba maalmood ima dhine ilaa baarlamaan liigaso lasoo doorta eh, muxuu ahay kursigeyga ama aniga aan dib ugu soo noqdo ama qof kale oo yimaada baarlamaankaana jooga ee baarlamaanka soomaaliyeedana ansixiye arrintaas wax la yidhaha vacuum inay dhacdana lama ogolo laakiin nimanka maanta oo muxuu ahay en, dagaalku u go- oo u gurbaantumayo waxay rabaan waxa xildhibaan weeye daahir vacuum- vacuum xildhibaan inay daahir dhaca waxaan aan waayo, kaa waxa ay dhex galo doonaan.
xildhibaan daahir aan kaa dhex galo musharaxiintuna lama joogaan doodana qayb ka maahan Eh, meel ay dagaal ku colaamiyeen ama ay ku biratumeenna ma jirto aan ognahay ama fiyood goobjoog ay ka tahay marka eh, aan- aan- aan- aan- musharaxiinta afhayeenko- afhayeenkooda jooga waxaa waaye doctor cilmi waa doctor cilmi eh, gobolada waqooyi si gaara doodaad u taagan tahay xagee wax ka qaldan yihiin aan aan u nimaana halkaas horta marka hore inaan saxaan jeclaan lahaa muxuu ahaa eh, jeesku runtii waxaad moodaa in waxyaaba fara badan iskaga fogaaday Eh, qofka ra'yi ka duwan yeedaa inuu maaha mutahay dowlad nacayb ku shaabadeeye maaha marka dowladda muxuu ahaa eh, cidda ra'yi kale ay tiraahdaa waa dowladday nacab tahay aad ku shaabadayso waxaan leeyahay waxayna gaarsiinaysaa meel aada u foolxun caqliyadda noocaas oo kalena in laga koraa loo baahan yahay midda kalena waxa weeye eh, eh, in la yidhaahdo dadka la iska eedeeyana maaha aad baan uga xumahay mogta inay sheekadu ilaa le- mogtay levelkaa hoose ay naga gaadho waxaan aada u jeclaan lahayn mogtahay in eh, dadka wax waaqici oo loojigo ummaddu ay ka faa'iidaysanaysaa inu meesha ka Eh, halkaan nooga sii wada socodii waxaan aniga ila muuqataa eh, muxuu ahaayey eh, anu afhayeena uma yihin musharaxiinta oo iyaga afhayoonkooda leh taa lafteedu waxa weeyaan jaalis ay ku tahay mogto waayo murashaxiintu afhayeen bay leeyihin afhayeenkeygii baa joogay in halkan laga yidhaahdo ayna waxaan is leeyahay waxay ka mid tahay un indhaa moogtahay cadayskaasay ka mid tahay. marka ani waxaa ila muuqataa eh, eh, eh, gobolada waqooyi markaynu u nimaadno Eh, waxa weeye waxay u baahan tahay habraac gaaray u baahan tahay siyaasiyiin baa jira oo muxuu ahaayey golayaasha fulinta iyo golayaasha baarlamaankaba ku jira siyaasiyiin muxuu ahaayey ee banaanka jooga jira dadka communityga muxuu ahaayey somaliland ee halkan jooga siyaasiyiintaabay ka dhexaysaa arrintaasi sida dowlad goboleedyadu arrimahooda iyagu u maamulaan bayna xaq ugu leeyihiin inay u maamulaan oy habraacyadooda u dejistaan muxuu ahaa ayay siyaasiyiinta la doorto oo cabdi xaashi uu madaxda ka yahay ugu sarreeya aqalkii muxuu ahaay sare uu madax ka yahay iyo muxuu ahaa inta executiveka ku jirtee markaasi muxuu ahaayey xukuumadda kamidiiba intay iskaga iskaga yimaadaan inay habraacyo heshiis ay ku yihiin inay samaystaan bay xaq u leeyihiin cabdullahi maxamed shirwaa bulsharayad doorkiina weyn ee la xiriira inaad adinka barashar guruub ah oo oo dabcan dowladda iyo mucaaradka iyo doodahan ilaa hadda maxaa tilaabo qaadeen
wa waa su-aal aada u wanaagsan waxa weeyaan dhowr tallaabaan qaadnay horta waa mare waxa weeyaan dhammaan dhinacyada isku haya doorashada waanu aragnay qoladii ugu yar waxaanu laba jeer saddex jeer baan aragnay qoladii ugu yar waxaanu xog badan oo arrintaas ku saabsanna waan waan ognahay waxaan kale oo aanu samaynay bulshadii rayidka ahaydna waan abaabulnay oo muxuu ah mataqaanaa waxay jira hadda shanta maamul iyo gobolka banaadir guddi ka dhexeeya ayaa jira oo isku xiran oo hawshaasi meel walba ka wada ayaa jira waxa kale oo aynu hadda samaynay oo magaalada muqdisho hadda ka bilowday in culimmadii iyo odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka aheed abaabulayd oo dhalinyaro iyo haween iyo ganacsato iyo muxuu ahay dadka adeega ku mashquulsan oo aqoon-yahanka ah intaasna waanu isu keennay iyagana marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waxaa soo kiciyey dadkaas tiradaas leh oo hay-ado badan oo kala matalaya maaragtay jaamacado iyo dugsiyo iyo muxuu ahay dhakhaatiir iyo nooc walbaba leh waxaa soo kaxeeyey waxa waaye in doorashadu ay ka alxaliyo khilaafka hadda taagan in muxuu ahaa mataqaana qofkii cadaw u galo uu helo doorashada qaabka loo gelayana inuu yahay qaab laysla ogol yahay oo dadka raba inay doorashada kusoo baxaan ama xildhibaan ha ahaadaano ama madaxweyne ha ahaadaano ama ha noqdaano guddoomiyaha guddoonka baarlamanka ha noqdaano dadkaas oo dhan iyo dadka codka bixinayahay waxay heshiis ku yihiin oo muxuu ahay mataqaanaa loo durbaantumayo oo wixii kasoo baxana maaragtay la wada ogolyahay waayo ogolaanshaha natiijada doorashadu waxay muhiim u tahay xasiloonida siyaasadda waxay muhiim u tahay mid xasiloonida nabadda amniga
dhinacyadan aad la kulanteen maxay idiin sheegeen jawaabtaasaa muhiim noo dhinacyadaasi oo dhan waxay noo sheegeen inay ogol yihiin in la wada hadlo ay ayay noo sheegeen taasay noo sheegeen dhammaantood
xildhibaan daahir qaybihii damben soo gaarnay aan aan aan aan soo koobno guddiga doorashada dowladdu magacaado jadwal bay soo saareen shaqadoodii bay wataan dooda ka taaganna shaki kuma jiro ma rabno inaan wakti badan gelino marka haddii dowladduna saan kusii wado hawshan mucaaradka iyo maamul goboleeda labada maqanna ay diidan yihiin maxaa dhici doona maxaa laga dhaxli karaa waa waxaa dawladda loo egmada waaye inay doorashada qabato shalay waxaan ku dad badan ay ku eedeynayeen doorasho ma rabaan inay qabtaan maantana haddana doorashadii ay dadejinayeen in lagu eedeeyo gar ma ah marka taas waa taa doorasho waa la qabanaa jadwalkana waa lasoo dejiyey aqalka saraa uu kusoo horeeyo majority adduunyada waxaa ka jira waxa la yidhaha majority minority laba dowlad goboleed iyo shan afar kale ayaa meesha taal gobolka banaadir ku afar ayaa ogol inay qabtaan haddii marka ay doorashada inay qabtaan ay ku guul daraystaan hadda sida somaliland diba loogu eegi muxuu ahaay ilgaara loogu eegi ayaa iyagana loogu eegaya wax dhib oo jira mala big deal maa ciddii muxuu ahay soomaalinimada jecelna waa way iyadaa dalka u tanaasuli doonto doctor cilmi nuurhay
wallaahi waxa weeyaan inta fikirkaasi jiro waxaan isleeyahay hadiiba dad la qabaay ay jiraan waa aad bay runtii khatarteeda u leedahay dalkan haddii la yidhaahdo dowlad goboleed waa laga maarmi karaa waxaan isleeyahay maalinba mid baad ka laga maarmi marka waxaan maleeyaa marka dambe adoo cid la taagan baad sarki doontaa soomaali cid laga maarmaa ma jiro dowlad goboleed kasta waa loo baahan yahay doorashaduna waa waxyaabaha dalka in lagu ilaaliyo midnimadiisa ay tahay doorasho waxa loo qabanayaay waxa weeye in loo gudbo oo isbeddelka xukun ee jiraay uu dhaco si muxuu ahaa sida ugu nabadgelyada badan ugu xasiloon ilaalinaysa wadajirka wey waxaa lagu gaaraa midnimo iyo wadajir si aan laysku eersan oon loo odhan maxaa xukunkii baad ku raactay ama cid baa boortay ama cid baa qaadatay aan loo odhan wadajirka dalkay ka dhac ayay ka shaqaysaa doorashada gebigeeda isku haynteeday ka mid tahay marka waxaan isleeyahay doorasho ee dowlad goboleedyo gaara ka dhacdaay oo badhna laga tegaay halisu waxay gelinaysaa dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisay gelinaysaa halis weyn bay gelinaysaa waa meeshaasi waxay noqonaysaa halis weyn baa ka imanaysa iyo in dadku inuu kala tago waxaan siinaa shuruuca gebagabada waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa waxa weeyaan wadahadalkaas hadaayta aan sheegay oo dhinacyadu ay muujinayaan inay qayb ka noqonayaan diyaarna u yihiin in in la amba qaado ayaa laga aadayaa halkaasna lagu xaliyo wixii caqabada ah ama wixii cabasho ah oo la kala tabanayo soomaaliduna markay isu timaado inta aysan isu imaan baa dhibtu jirtaae wa waxa weeyaan way xalisan kartaa marka wadahadal baa laga aadayaa iyo doorasho la isla ogol yahay
dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa intaas nooga idil barnaamijka waxaa igala qayb galay oo aan u mahad celinayaa doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan isla golahaasi shacabka iyo cabdulaahi maxamed shirwa oo ka mid a bulshada rayidka soomaaliyeed waxaana barnaamijka intuu socday eenu ku eegeynay arrinta muranka dooda ka taagan tahay doorashada soomaaliya gaar ahaanna midan aadka laysku hayo xilli wakhtiga uu ka sii ilaanayo hay-adaha la doortay oo ka mid yihiin golaha shacabka dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo soo jeedinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in idaacadeheena caawa aad ku dhegaysan doontaan dood cusub oo ka duwan midda haatan aad dhegaysateen oo aan ku eegayno arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan waxqabadka igad iyo doorka jibuuti oo soo jeedin doono wariyaheenna ramadaan muuse markana nala dhegaysta heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
intaas waxaa ku dhan idaacaddeenii galabnimo oo idiin soo jeedinayeen cabduqaadir samakaab iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo
Kaka